الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي أفرتن إلى لحاد كتابك التذهيب في أدلة متن الغاية والتغريب فصل waxaa laga hadlayaa wax la yihahda qasaama faslun haadaa faasilu waidaa iqtarana waidaa iqtarana marku la xiriirsamo waidaa waqtigii iqtarana uu la xiriirsanaado bidacwi dami bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa dhiig baa la sheeganayaa sheegashada dhiig la sheeganayo qof la dilay baa la sheeganayaa sheegashadaas hadday la xiriirsato lowthun lowth haddou la xiriirsano lowth wax la yihahdaa lowthku waa calaamad lowthku waa maxay waa calaamad sheegasho dhiig iyo dil la sheeganayo sheegashadaas lowth haddii loo helo oo calaamad la xiriirsato lowdkaasoo yaqacu uu dhacayo bihi bisababihi fi nnafsi nafta dhexdeeda ay ku dhacayso sidqulmuddaci midka wax sheeganaya runtiisu kan wax sheeganaya oo dhiigga sheeganaya inuu run sheegayabaa calaamadan markii la arko qalbiga ku dhacaysa xalafalmuddaci kan wax sheeganaya waa dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton dhaarood wastaxaqa diyata magtiina waa mutaysanayaa magtiina waa loo xukumayaa konton dhaarmeyd waxa ay soomaalidu dhahaan wey konton dhaarmeyd aa maqashaan iyo wixii la mida halkan weeye baabkeedi waa fasalkan waxa weeye waxaa dacwa meesha oogan waxaa laysku hayaa dad baa wax loo sheeganayaa nin baa qof baa wax sheeganaya ama dad baa wax sheeganaya waxay leeyihiin fulaan binu fulaan waxaa naga dilay hebel hebel dad bay qofbay ku dul sheeganayaan ama jamaacay ku dul sheeganayaan intaanoo qof baa hebel dishay ama hebel baa dilay ama hebel iyo hebel baa dilay bay leeyihiin markhaanti ma hayaan dadka wax loo sheeganayana ma qirna markii loo sheegtay ma qirna dacwadan kuwan soo gudbisteen ooy leeyihiin hebelkaas baa nala ka dili waxaa u weheliya lowth waydaqtarana waa shardi markay la xiriirsato bidacwa dami dhiig sheegashadiisa lowthun dhiigu waa inuu dil yahay oo macnaha nafka dhacay tahay oo qofka xubin baa la gooyey iyo caqligii baa ka tegay iyo waxaas qasaamadu shaqo kuma leh marka qofkan dacwada uu soo oogtay calaamad baa wehelisa lowth wax la yidhaahdo lowthku waa maxay dacwa dami ay dacwa dami waxaa la xiriira lowth wallowthu qariinatun xaaliyatun aw maqaaliyatun waa qariino xaaliyaah oo xaalka meesha waa ka muuqataa ama maahee waa maqaaliyo oraah baa loo hayaa oo inuu qofkaani dhiigga uu sheeganayo run tahay qariino xaaliyaa baa loo hayaa ama qariino maqaaliye ah maxay kala yihiin waa tana miaalu mihaalu lqariinati alxaaliyati qariinada xaaliyada ay xaalka la xidhiidha tusaalaheedu an yuujada qatiilun qof la dilay waa in la helo qatiil bimacnaa maqtuul qof la dilay baa la helay fii qaryatin tuulo baa laga dhexela meydkiisi aw maxilatin xaafad baa laga dhexela tuuladaasi xaafadaasoo beynahu qofkan la dilay iyo wa beyna ahlihaa dadka meesha deganaa dhexdooda waxaa ahayd cadaawatun colaad qofkan meydkiisa meesha laga helay iyo dadka dhexdooda laga helay cadaawad baa u dhexaysay waa qariino xaaliya xaalkaana tusay ninkan iyo qofkan iyo dadkan hadda meesha deganaa in awal cadaawad ka dhexaysa isagoo meydana waa la hela horey caqligu waxaa lowdka calaamad weeye waxaa nafta haddiiba ku dhacaysa qoladii cadowga ahayd baa dishay baa horay qofka naftiisa ku dhacaysa marka qofkan dhiigga sheeganaya wuxuu haystaa qariinoo qofkan waa la dilay tuuladaana laga helay ama waxaa laga helay ceelkan ama waxaa laga helay xaafadan awalna isaga iyo qoladan waxaasaa ka dhexeeyey cadaawadda ah walaysa fiihaa kayruhum kuwaan loo haysta cidaan hayna meesha ma degana iyagaa degan reer beni fulaan ama ilmo beni fulaan ama idinkaa dilay awalna waxbaa idinka dhexeeyey haddana cid kaloo meesha degan ma leh qofkiiba meydana waa kan waa lowf baa la yidhaha waxaas lowf waa miaal aamithaalkii xaaliyada qariinada xaaliyada qariina wa mihaalu maqaaliyati qariinada maqaaliyada mihaalkeeduna an yashhada cadlu waaxidun hal qof oo caadila baa markhaanti kacay hal qof oo yidha ow amase man baa markhaanti kacay laa tuqbalu shahaadatuhu markhaantigooda aan la aqbalin yaan loo aqbalin fil janaayaati dhaawacyada iyo dhimashooyinka iyo dad aan warkooda loo qabsan baa markhaanti furay maxay markhaanti fureen dadkan maxay yihin aan warkooda la qaadan dilka loo qabsan karin ka niswatin wa sibyaanin dumar iyo caruur yaryar dumar iyo caruur yaryar baa markhaanti kacay maxay markhaanti kaceen ana fulaanan hebel qatala fulaanan hebel buu dilay marka laba qof baa la rabay oo cadaa caadiliina lama haya hal nin baa la helay hal nin baa markhaanti wuxuu kacay hebel waxaa dilay hebel kuma filna waa qariino waa lowf ama maahee dumar baa waxay dhaheen hebel waxaa dilay hebel dilkaas dumarka looma qabsadeen markhaantigooda laakiin xoojin weeye waa mi waa calaamad ama caruur baa waxay dhaheen hebel waxaa dilay hebel iyana caruurta lama qabsadeen lowf bay wixii noqdeen calaamad dacwadow sheeganayo intaasoo dumaraa sheegay intaasoo caruuraa sheegtay hal ninoo caadilaa la hayaa low bay wixii noqonayaan markhaanti ku filan oo nisaab dhan lama hayo waay marka waa maqaaliya way hadleen dee dumarkaani waa qariina maqaaliya waa hadlayaan dumarka waa hadleen caruurta waa hadleen halkaa ninu caadilka waa hadleen xaaliya maaha waa maqaaliyo oral iyo cod soo baxay weeye sidaa marka ay dhacdo oo lowdkaas dacwadii la xiriirsado lowdkaasoo yaqacu bihi fi nafsi nafta ku dhacaya yaqacu ay ku dhacayso bihi bisababihi lowdkaas fi nafsi nafta dhexdeeda ay ku dhacayso sidqulmuddaci midka wax sheegtay runtiisa kan dacwada wata inuu run sheegayo baa nafta ku dhacaysa waay maxaa la sameynayaa marka naftaa ku dhacday qoladaani ma ogola waxay leeyihiin maanan dilin dhaar baa la marayaa dhaartu dhaarihii hore oo kale maaha dhaaro badan xalafa waxaa dhaaranahaya almuddaci midka wax sheeganaya khamsiina yamiinan konton dhaarood buu dhaaranaya hebel hebel inay dileen hebel iyo hebel iyo hebel ama hebel inuu dilay konton kitaab baa loo tirinayaa qofkaas inuu dilay qofkiisa maqan kanaa dhaaranaya wax sheeganaya kan wax loo haystabuu ku dul dhaaranaya meesha markhaantina lama hayo iqraarna lama hayo kontonkaa dhaar buu marayaa hadduu maray maxaa faa-iidaha wastaxaqa wuxuu mutaysanayaa addiyata magti mag baa laga qaadaya kan qisaas lagu yeelan mayee kan lagu dul dhaartay ama jamaacadan lagu dul dhaartay mag baa laga qaadaya mag bay bixinayaan magtu waxay raacaysaa haddii dilku qaabku ahaa kas ahaa iyo hadduu kama ahaa iyo nidaamkaasi kala raacaysaa magta lafteedu ayib marka kan dhaaranaya wax sheeganaya waa dadkii dhaxalka lahaa qofka la dilay dhaxalkiisa waa dhaartan kontonka ah loo qaybinaya masale muhiima qofka la dilay soo dad ma dhaxleen dadkii dhaxli lahaa kontonkan dhaarooda loo qaybinaya qofba dhaxalka intuu ka heli lahaa buu dhaarta ka helaya qof xoolaha kala bar qaadan lahaa hadduu ku jiro dhaarta shan iyo labaatan buu leeyahy qofka xoolaha kala barkood lahaa dhaartana kala barkeed buu leeyahy xoolaha lix meelood meel qofkii lahaan lahaa sudus dhaarta lix meelood meel buu leeyahy ya haddii he kan wax sheeganayaa haddaysan ku qofkan qofka dhintay ehelkiisa ah ehelkiisii unbaa haysta ama mid ka mid a haysta ama laba ka mid a haysata haysta ma og tahay inta haysata waa la dhaarinayaa markay dhaartaanna waxay qaadanayaan xoolaha intay yeelan lahaayeen kii aan dhaaran markuu dhaarto wuu sugayaa xoolahana intiisa yeelanaya iyaga marka dhaarti waa dhaxlayaan dhaarti waa qaybqaybsanayaan say dhaxalka u lahaayeen bay u qaybsanayaan hal qof hadduu dhaxli lahaa halkii qof baa dhaartoo dhan xoolaha hal qof hadduu wada qaadan lahaa isaga baa dhaarta maraya dayib waxaa soo haray dadka la dhaarsanayo laba nin baa loo haystaa ninka inay dileen ama saddex baa loo haystaa waxaa dhici kadha kan la rabay inuu dhaarto oo dhaxalka lahaa inay dhahaan anagu dhaaran mayno iyagu ha ka dhaarteen inaysan ninkii dilin iyagu ha ka dhaarteen iyagaan dhaartii ku celin kuwaa la dhaarinayo oo falka loo haysto dilka ah ficilka dilkaa loo haysto iyagu dhaarta qaybsan mayaan qof kastaaba waa konton xiran laba nin haddee yihiin kiiba waa konton saddex haddee yihiin kiiba waa konton toban haddee yihiin kiiba waa konton hal nin hadduu yahay isaga waa konton iyaga ma qaybsanayaan qof kasta konton buu isku beriyeeli karaa soo laba masaloo kala duwan ma dhankan dhaxal hal konton baa loo qaybinaya laakiin dhankan qof kasta waa konton go-an mafhuum soo ma waxa soo haray qoladii dilka loo haystay hadday dhaarta ku radiyaan iyaguna dhahaan iyagaan ku celin kuwa wax sheeganayaan ku celin oy dhaartii dhaar marduudaa ka dhigaan xagga usoo celiyaan kuwani waa dhaaranayaan markaasna xataa ma keliya maahayn xataa qisaas baa imaanas dhaarta marduudada xukunkeedu waxay ka dhigan tahay xukmu liqraar walbayina qofkii waxaa qirtay bay ka dhiganta wuxuu la dhaaran waayey isagoo qirtay dhaartii marku soo ceshay ama iyadoo markhaanti la helay ka dhiganta awal diyo keliya ahaan lahayd laakiin markay qisaasta keento dhaarahani waa halkaa mar qoladaasaa dhaartii soo celisay kuwaan kale kusoo ceshay waaya qoladan marka maktooda saas ku qaadanaya waxaa soo haray meesha calaamadba lama hayo hebel iyo hebel baa ninkaa naga dilayba kuwaani leeyihiin wax lowta lama hayo calaamad lama hayo waa tana wain lam yakun haddousan ahayn hunaaka halkaas lowtun calaamad cadaawad kama dhaxayn cid sheegtay lama hayo dumar iyo caruur sheegay lama hayo qof markhaantiya lama hayo dhib hore kama dhaxayn qofkiiyo meydkaa meeshaan laga helay wax calaamada lama hayo iyo wax raad ah falyamiinu dhaartu cala almuddacaa calayhi weeye markaas kan wax loo sheeganayay baa dhaaranaya calaamad lama hayo waxbaa iga dishay kaama dilin markhaanti la imo ma hayo kanaa la dhaaranaya wuxuu ku dhaaranayaa khalaas dhaartii kontonka ahay buu dhiig iskaga reebi karaa sideedaba qof dhintay kontonkaas iskaga reebi karaa cala almuddacaa calayhi baa dhaartu ahaatay kan dushiisa wax loo sheeganayo ayb marmar dhaarta konton iyo kow laga dhigaa dhacda oo hal xaba lagu daro lambarkaa qabta marka walaslu fi hada waxaa u daliila maa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu wagayruhuma can sahli bni abi xafmata radia allaahu canhu qaal indalaqa waxaa tegay cabdullaahi bnu sahlin kow wa muxayasa wa muxayisa nin la yihahdo muxayisatu bnu mascuudin labadaa nin baa israacay ilaa khaybara meel khaybara la yihahda aadan yahuud baa deganayd wahiya khaybara yoomaidin maalintaas sulxun heshiis bay ahayd tan la heshiiya muslimiinta iyo yuhuuddu waa meel la mari karay bay ahayd heshiis baa dhacay fatafaraqa fi nakli geed timireed waa meel timir badan khaybarada magaalo weyn sacuudiga bay hadda noqotay fatafaraqa fi nakli geed timireedkii bay ku kala tagtageen ninba dhinac jeexyadaas timirta buu gala oo mara faataa waa u yimid muxayisatu ninkii ahaa ilaa cabdillaahi bni sahli ninkii la socday ee cabdullaahi bini sahal ahaa buu ku dul yimid walxaal huwa cabdullaahi binu sahal yatashaxadu uu galgalanayo fii demihi dhiiggiisa qatiilan xaalihi mid la dilay ninkii haddeer ka leexday oo farganaya u yimid oo dhiiggiisa ku dhex dabaalanaya yahuuddu waa wax ka shar badan waa balaayo waa dileen fadafanahu muxuu sameeyaa horta waa in meyd muslima waa wuu aas yaa loo aasaayo maha sheekadu horta meydka hala aaso fadafanahu waa aasay uma qadima almadiina meesha muslimo degan u iskaga tegay madiina u carara saxaabiga kale iyo xaruntii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine haddii la tago warkii ogeeyey qaylo dhaantii fandalaqa waxaa soo tagay heshiis baana jiray in layslaayo meesha kuma jirin waxaa soo aaday meeshii cabdiraxmaan binu saaliyo la dhasha mataqaanaa ninka hadeer la dilay cabdullahi binu saalka dhiigga ku galgalanaya walaalkii nina baa soo tegay iyo wa muxayisatu muxayisihii awal la socday ninka la dilay labo iyo wa xuwayisatu nin kaloo xuwayisa la yidhaahdo saddex oo labadan maxay yihiin muxayisa iyo xuwayisa waa camaahu waa laba adeeradiisa oo ibnaha mascuudin ilmo mascuud wey labadan niwa iyo wiilka adeerka u yihiin baa soo tegay waay magacyadaas ku ege muxayisa wa huwayisa anoo markaa arday qur-aanka dhiganayay baa magaalada gaalkacyo sheikh sheekh muxudiin xasan la yihahda yaa saalixiin ku akrinay masaajidkan soo gala marka xadiidkan buu marayay marka badanaaba dadku markay yaryar yihiin ma halmaama waxay maqlaan magacyadan baan markaas meesh ka qabta muxayisatu iyo waxuwayisatu iyo magacyadan muxidiin xasan waa garanaysaa soo ma xafidahu llah marka saddexdaa nin way soo tageen fadahaba cabduraxmaan yatakalam ninkii ninkii la dhashay ninkii la dilay oo cabdiraxmaan la dhihi jiraa wuxuu daco inuu hadalka bilaabo wa kaana asqra lqowmi dadkan isagaa ugu yaraa da ahaan mar haddii lagaa wen yahay qofka weyn baa fiican inuu hadlo faqaala nebiy baa yihi sala la ala sl marka hadday soo tageen xaggee aadeen dee nebigaa loo tagayo nebi allo saasaa dhacdo ninkaasaa la dilo madiine weeye meesha markuu daco inuu hadlo ninkan dadka u yar nebigu wuxuu yihi kabirilkubra kan weyn weyne kan weyn weyne isagu ha hadlo ay liyatawalla alkalaama hadalka ha tawaliyo alakbaru kan weyn waayo dhiigga sheegashadiisa waa sax ninkaana iskale yar oo ninkaa dhexalkiisa leh ha ahaatee codka in uu u maro ninkan weyno adeera baa mudan fasakatu wa aamusay buu yidhi fatakallama labadayda adeer baa hadlay qaala wuxuu yidhi nebigu marka atastaxiquuna ma mutaysanaysaan qatiilakum qofkiini la dilay biaymaanin waaye biaymaani khamsiina konton dhaarahood oo minkum idinka idinka mid a konton idinka idinka mid a haddii dadka dhaxalka lahaan lahaa konton noqdaan oo kale iska qabiil hebel konton nooga dhaare oo aysan waxba qabin maaha konton idinka idinka mid ah dhaarahood qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah amrun amar lam narahu aana arag dee see ugu dhaaranaynaa konton annaga naga mid ah meeshiiba maanan joogina ninkan keliya joogo qaylo dhaanta keenae ma annagaa ku dul dhaaran karnaa qaalana wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuuddu yahuudna wax ma ogola yahuud baa idin beri yeelaysaa fii aymaanin dhaaro oo fii aymaanin matan weniy fii aymaanin khamsiina minhum dhaaro konton iyaga ka mid a baa dhaaranaya qaalo waa dhaha yaa rasuul allah hum waxa wey qowmun kufaaro waa gaalo gaalaan dhaarsan karnaa yahuud miyaa dhaar ka waabanas haddii la dhaho ninkaan ka dhaarta nin muslino ay dileen horey ka dhaaranayaan nabi allow managaa aamini kara markii dee tanna cub bay arrintii noqotay kuwaana waxay dhaheen de inagu maana joogino ma dhaaran karno kuwaana ma dhaarsan karno gaalo yahuuda weeye xaggee loo dhaqaaqaa fa wadaahum nebigaa diyo siiyey ninkii dhintay diyadiisii nebigaa baxshay ey acdaahum diyata nebigaa diyadii iyaga siiyey min qibalihi xaggiisa marka yatashaxad macnaheed waxaa weeye yatakhabad isagoo galgalanaya wayatamaraq farganaya dhiig ku farganaya atastaxiquuna qatiilakum ay diyatahu magtiisa ma mudanaysaan fatubri'ukum yahuuduna waxa weeye macnaheedu tabra'u ilaykum waaye xaggiina waxaa beri noqonaysa yahuud min dacwaakum dacwada a u haysataan fawadaahumna waxa weye acdaahum diyata magtibu siiyey min qibalihi ay min cindihi agtiisa ay min beyti maalilmuslimiina dowladda bankiga muslimkaa laga bixiyey waxyaalahaan laysku hayo o dhan oo cid loo hayn waa in dowladdu maarayso oo bixiso oo maamusho waay inti dadka isku layn lahaayeen waa sax taa waa taas wa calaa qaatilin nafsi naf qof dilay dushiisa waxaa ah naf almuxaramati la xarimay dilkeed kafaaratun kafaaro qof kastoo naf xaaraana gooyey kafaara lagu leeyay kafaaradan dadku ma yaqaanaan badanaa macnaha cilmi ahaan intale cilmigu way garanaysaa laakiin dadku markay wax dilaan in la qisaaso iyo in ay mag bixiyaan iyo in la cafiyo iyo way garanayaan laakiin qofka wax dilay kafaaro in lagu leeyahay qofle kafaara lagu leeyahay ama kafaaradiibu hebel bixiyey mayna arag waye dhahay haddii jidhaba soomaalidu ma kuma baraarugsana in loo sheego qofkaas naf kasta oo muxarama waa maxay hiya kullu nafsin waa naf dhammaanteed oo muslimatin muslimada lam yuhdar damuha dhiiggeeda aan la hadur laga dhigin la hadur yeelin walaa yuhdaru damulmuslimi sideedaba qof muslima dhiiggii hadur lagama dhigo ilaa biaxadi umuurin arrimo midkood alaatatan saddexa saddex arrimood baa qof muslima dhiiggiisu hadur ku noqon karaa saddexda qabso bayanahaa rasuululahi nebi maxamed baa caddeeyey qof kale ugama baahnid sala allah alay slm biqowlihi buu ku caddeeyey nebigu xadiidka arbiciinku xataa kugu qoraya laa yaxilu xalaal maaha damu mri'in qof dhiiggiis muslimiin muslima yashhadu qiraya an laa ilaaha ila allahu ilahay maa ilaha kale unas jira wa anii anoo nebi maxamedana rasuulullahi inaan ahay ilaa biixdaa halaain saddex midkood mooyaane maxay yihiin annafsu naf oo binafsi loo dilayo haddii qofka qof loo qisaasay dhiiggiis waa hadur waa loo dili karaa waa masalada koowaad iyo wahayiba mid garooba azaanii zinaystay guur hore soo maray xalaala gogol dhaafna waa sameeyey isna waa la dilayaa dhagax baa lagu dilayaa iyo wixii loogu daraba waa rajmi kaasna waa hadur dhiigiis qofku waa gaaloobay la dhihi mayo waa zinaysay oo qofba dilo waa gaaloobay dhihi mayno qof muslimo dhigiisa xalaal noqday weeye waa laga goynayaa dembigu galay tan saddexaad waaye waa qof fiicnaa laakiin kanaa kharimay waalmufaariqu lidiinihi diintiisii midkii ka tegay oo faaruqay faaruq waaye diintiisiibu ka mufaariq faaruqay waa ka faaruq garaaca waalmufaariqu lidiinihi attaariku liljamaacati jamaacada muslimiintana ka baxay muslim baa uu lahaa rawaahu lbukhaariyu ومسلم النفس بالنفس أي القاتل عمدا kas mid wax u dilay yuqtalu waa la dil isna athayibuna almutasawiju mid guur soo maray wey rajulan kaana aw imra'atan nin iyo haweeney waxu doona ha noqdo kan saddexaad almufaariqu lidiinihi waa almurtaddu kan ka ridoobay can ilislaami aljamaaca waxa weeye jamaacatu lmuslimiina wa caamatuhum muslimiinta jamaacadoodii iyo shacabkoodibuu ka baxa wamilu lmuslimi muslim waxaa la mid ah addimiyu gaal dimi ah walmusta'manu gaal musta'mana ammaan la siiyey walkabiiru mid weyn iyo wasaqiiru midka yarna sawaaun waa isku mid wakadalika waxaa la mid ah aljaniinu ilmaha yarka ah waaya dadkaa dhan lama taaban karo marka kafaaraa la rabaa kafaaradu waa maxay waa cidqu raqabatin addoon xoraynteed mu'minatin oo mu'minad ah addoon iyo addoon saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebihi almudirati camalka dhibaya waxa weeye addoonkaani ceeb shaqada dhibaysa waa inuusan lahayn fain lam yejid hadduusan helin addoonkii fasiyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood soonkood oo xiriir ah baa laga rabaa qofka qofka dilay naf xaaraana qofka gooyey marka haddaan maanta addoonka la helayn waa inuu soon laba bilood isku bixis waa inuu soomo meesha cunna ma soo gasho marka haddii taale waa lixdan miskiin haquudiyo tii ay ku jidhay maaha kafaarooyinka kala duwan kuway soo gashaa tan ma soo geliso hadduu dhinto oo qofkii isagoo soonkii aan la imaan soonkii bedelkiis raashina halkaa waa ka imaan kadhaa laakiin si kale maya liqowlihi tacaala fii qatli lkhada'i gef xataa qofkii waxu dilay ilaahay wuxuu yidhi waman qatala mu'minan khada'an qof mu'mina gof qofkii dilay gef u dilay fa taxriiru raqabatin addoon xoraynteed baa laga rabaa mu'minatin wadiyatun musallamatun mag la sallamayana waa laga rabaa la dhiibaya ilaa ahlihi qofka ehelkiisa ilaa an yasadaquu inay sadaqaysaan dadkii magta laha dhahan magna kaama rabna mooyaane magta waa cafin karaan maogta fain kaana min qowmin qola hadduu ka dhashay qofka la dilay caduwin lakum idinka cadow idin ah wahuwa mu'minu laakiin kan la dilay mu'min yahay dadka magtiisa yeelan lahaa waa gaalo oo ehelkiisaa fataxriiru raqabati muminatin addoon muminada xoraynteed baa dushiisa addoonha xoreey wain kaana min qowmin beynakum wa beynahum mihaaqu qole idinka iyo iyaga ballan idinka dhexeeya hadday idin dhexeeyaanna fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi magtii oo la dhiibo iyo wataxriiru raqabatin muminatin mar kasta oo la soo cesho addoon in la xoreeyo faman lam yejid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni towbatan min allahi wey wa kaana allahu caliiman xakiima fataxriiru raqabatin cidqu cabdin ow amatin wey addoon ama addoon in la xoreeyo ilaa an yasadaquu yacfuu inay cafiyaan wey qowmin beynakum wa beynahum mihaaqun waxa wey ay in kaana almaqtuulu qofka la dilay hadduu ka ahaaday min qowmin kaafiriina qolo gaalo ah walaakine beynakum iyo wa beynahum cahdun oo min dimatin dime ah ow ammaanin cahdu ammaan ah wahuwa isaguna calaa diinihim u haysto ow kaana musliman ama diintooda ma haysta waaba muslim wawajabat kafaaradu waa waajibta dilka khadaa aayaddaa waa sheegta horta kafaaro qofka in laga rabo dilka kaskaa iyo shubhulcamdiga ka war wawajabat fii shibhilcamdi shubhulcamdiga iyana waa waajibta waa waa waxa weeyaan lishibhihi bilkhadaa'i khadi'ii buu shabahaa wa amaa wujuubaha fi lcamdi kas hadduu wuxu dilay in laga rabo kafaaro waa falimaa rawaahu abu daawuud wagayruhu can waasilata bin alasqac radia allahu canhu qaal ataynaa rasuula allahi nebi maxamed baa u nimi sal alla alay slam fii saaxibin oo lanaa saaxiib annaga noo ahaaday owjaba naar waajibsaday yacni naara saaxiib annagaayoo naar waajibsadaa nebiga ugu nimi muxuu naar ku waajibsaday bilqatli dil faqaala wuxuu yidhi nebigu actiqu canhu wax ka xoreey wa fii riwaayati falyactiq raqabatan addoon ha xoreey yuctiqu llaahu waa ilaahay waa xoreynaya bikulli cudwin xubin kastoo minu ka mida cudwan oo minu ka mida mina naari markaa naar waajibsadaa waxaa laga fahmay qaaluu waxay dhaheen culimmadu laa yastawjibu naara naar ma waajibsado qofku ilaa bilqatli lcamdi dil kas ah oo qofku naar ku waajibsadaa waxaa dil kas ah ilaa aayadda hore arag markaa fahantid dee qof mu'mina inuu qof dilo maba aha ilaa gaf iyo khada inay uga dhacdo maaha kama wax uga dhacdo san ku talagelayn maaha si kale inuu wax u dilo dow ma ah waaye fadalla wakaas wuxuu tusay calaa mashruuciyati alkafaarati kafaarada jidaysnaanteeda fiihi dilka kaska ah iyo waqiyaasan waxaa looga qiyaasta cala alkhada'i dilka gafka ah dil gaf ah qof aan dembi ku lahayn haddii la yidhi kafaaro bixi kanna waa min baabi awlaa kii kas wax u dilay kafaaraha la yimaado addoon ha xoreeya haddii kale laba bilood ha soomo والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب